halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa horudhaca warqaddii reer galaatiya wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa rasuul bawlos dhiiranaanta xubnihii masiixiyiinta ahaa ee deegaankaas waxaanay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan karoorsiimada kiniisadihii reer galaatiya markii noogu dambaysay waxaynu ka hadlaynay xaalka ku saabsan hadiyadaha ruuxa oo lagu maareeyo midhaha ruuxa quduuska ah oo uu u horreeyo jacaylku jacaylkaasu ma ahan kan jidhka laakiinse waa jacaylka ruuxa waxaannu ka hadlaynay in jacayl la'aantiis aynu u shanqarayno sida saxan maran ama tanag waxaa kaloo rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran isla warqadda koowaad ee reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda saddexaad ee baalka saddex boqol iyo lix ilaa saddex boqol iyo toddobo sida tan oo wax kastaan leeyahay haddaan bixiyo oon masaakiinta ku quudiyo iyo haddaan jidhkayga bixiyo in la gubo laakiinse aanan lahayn jacayl waxba ii tari maayo haddaba waxaa loo baahan yahay inaan aqoonsanno oon maanka ku hayno ahmiyadda waxa bawlos uu ka hadlayo rasuul bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqaddii koowaad ee reer korintos aayadda afraad ee cutubka saddex iyo tobanaad qayb ahaan sida tan nafsaddiisana wax uma doondoono markaa qofkii jacayl leh wuxuu had iyo goorba doonayaa inuu caawiyo kuwa kale markaana hadiyadda waxaa looga dhex shaqaynayaa wehelnimada waa caddaymaha ruuxa ee ay leeyihiin rumaystayaasha oo dhan rumaystayaasha oo dhan waxay leeyihiin hadiyad waana in hadiyaddaasi loo isticmaalaa faa'iidada rumaystayaasha haddaba indhuhu waxay u shaqeeyaan wanaagga jidhka intiisa kale waxa indhuhu ay inagu hagaan halka aynu qabanayno iyo waxyaabaha aynu akhrinayno si jidhka oo dhan uu uga faa'iido qofka faa'iidadiisu way yaraanaysaa haddaannu indha lahayn isla sidaas oo kale markii aad tahay xubin ka mid ah wehelnimada ayaa waxaa loo baahan yahay inaad maanka ku hayso in howlahaagu ay waxtar u yeeshaan jameecada inteeda kale ha noqonin mid burburiya jameecada ama qas ka dhex wada had iyo goorba waa inaad hadiyadaada ku caawisaa oo aad walaalaha kii aad ka aqoon badan tahay aad wax barto kii aad ka hanti badan tahayna aad caawiso waayo isagu waa xubin ka mid ah jidhka ama ururka masiixiyiinta waxaanad sidaasi ku samaynaysaa adigoo isticmaalaya jacayl uu dhaqaajinayo hadiyadda ruuxa quduuska ahi uu ku siiyey waxaa mid ka mid ah abwaanadeenna soomaalida ahi uu yidhi haddii aan jeceyl jirin jawaabsani ma yeerteen haddii aan jeceyl jirin janno lama aqoodeen haddii aan jeceyl jirin adduunyadu ma joogteen haddii markaas aan fikradda abwaanka ku lamaanayo injiilka ayaa yooxanaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka ku magacaaban isla qudhiisa ilaah intuu dunida jeceyl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa oo keliya in mid kasta oo isaga rumaysta uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah haddaan hadalkaygii hore ku soo noqdo ayaanay suuragal ahayn in indhuhu ay diidaan inay jidhka intiisa kale u hoggaansamaan ama jidhka intiisa kale uu gadood sameeyo oo uu yidhaahdo indhaha aynu halkan uga tagno oo aynu in yar meelaha soconno waxaa loola jeedaa isla sida jidhka iyo qofka aannu u kala maarmin ayaa jameecada masiixiyiinta ahi ayaan u kala maarmin waxaa markaasi la doonayaa in maanka lagu hayo inaanay jirin hadiyad ka baxsan kuwa aynu garanayno inay yihiin midhaha quduuska ah oo la helayo waxaana hadiyaddaasu ay tahay jacayl sayid ciise masiix midhahan buu ka hadlayey sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad haddaba midhaha waxaa loola jeedaa midhaha ruuxa quduuska ah haddii aynu idinku soo celinno ayaa rasuul bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan ee cutubkii shanaad ee warqaddii reer galaatiya laakiin midhaha ruuxu waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iscelin waxa ceenkaas ah sharci ka gees ahu ma jiro haddaba rasuul bawlos wuxuu leeyahay ma jiro sharci khilaafaya waxyaabahaasi aynu kor idinku soo taxnay ama idinku soo liisgaraynay markaana lagama yaabo in midhahaasi kore aad camalladaada ku hesho tusaale ahaan miyaad weligaa isku taxallujisay inaad is-hoosaysiiso haddii aad ku guulaysato is-hoosaysiintaada waxay kula noqonaysaa in camalladaada ama iskudaygaagu aawadii aad sidaasi ku yeeshay waxaana isla markiiba aad luminaysaa qabownimadii iyo is-hoosaysiintii bal wax yar aynu eegno midhaha ruuxa midhaha ruuxa waa in laga arkaa rumaystaha nin wadaad ahaa oo la odhan jiray ditor jim magnili ayaa wuxuu yidhi anigu ku eedayn maayo ama ku xukumi maayo laakiin waxaan ahay kan eega midhaha waxaanan xaq u leeyahay inaan eego inaad midho dhalinayso iyo in kale haddaba waxaa jira kuwo badan oo ina kormeera haddaba waxaa jira kuwo badan oo ina kormeeraya haddii aynu nahay masiixiyiin iyo haddii kale wax kalena eegi maayaan ee waxay eegayaan haddii aynu leennahay midhaha ruuxa iyo haddii kale haddaba wax kale lagu weyddiin maayo oo waxaa lagu leeyahay war miyaad midho dhalinaysaa oo haddii aan idin bayaamiyo waxaa la leeyahay war miyaad leedahay waxyaabahan soo socda midkood oo kala ah jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iyo iscelin marka waa qasab haddii aad masiixi tahay in niyaddaadu ay jacayl leedahay ha yeeshee saaxiib haddii dembiyada macaasida ay niyadahaaga ku jiraan innaba garan maysid waxa jacaylka dhabta ahi uu yahay waxaa jira dad badan maanta oo aqoon weyn u leh falalka isgalmaadka ama sinada ha yeeshee waxba ka garan maayaan jacaylka jacaylku waa midhaha ruuxa quduuska ah oo ilaah wuxuu jacaylkan siiyaa ninka si uu xaaskiisa ugu muujiyo iyo xaaska si ay odageeda ugu maarayso welibana ilama ahan inay jirayaan lamaanee isku jecel sida masiixiyiintu ay isku jecel yihiin oo kale jeceylkooduna waa mid hagaagsan oo toosan oo munaasab ah haddii mid uu caroodo lamaanayaashaasi kan kalaa ka roonaada oo welibana ninka looma oggolo inuu naag kale guursado naagtana looma oggola inay nin kale guursato haddaan midkood lagu qabanin sino ama macaasi tan keliya ee baibalku uu fasaxayo ee nin naagtiis uu uga tegi karo ama naag ay ninkeeda uga tegi karto waxa weeye iyadoo macaasi ay soo gasho meesha ninku naagta ugama tegi karo jirro aawadeed ama waxla'aan ama xumaan kaleeto haddii ninku uu caroodo naagta ayaa soo sasabaysa oo soo maslaxaysa haddii ay naagtu carootana ninka ayaa soo sasabanaya waayo ilaah dooni maayo in laba qof oo masiixi ahi ay kala tagaan wuxuuna mid waliba siinayaa midhaha ruuxa quduuska ah oo ah jacayl haddii dhibaato ay timaado waa inay u wada samraan oy isla ducaystaan jacaylka ceenkaasi ah weeye kan ka yimaada haddaba ruuxa quduuska ah farxadda waa qayb ka mid ah midhaha ruuxa quduuska ah ee sayidkeennuna wuxuu doonayaa in noloshayadu ay lahaato farxad wuxuuba u yimid inaynu farxad lahaanno oo aynan welwelin dunidu waxay leedahay farxaddeeda u gaarka ah oo waxaynu naqaannaa marka lays ag dhigo qaadka oo fadhi carbeed lagu sheekaysanayo sida jawigu uu u wanaagsan yahay markiise sheekadu ay dhammaato wakhtiguna hore u socdo ayaa nin waliba uu xusuusanayaa hawsha uu yeelan karo maalinta ku xigta ha yeeshee daal baa haya suuragal ma ahan inuu shaqo tago maalinta ku xigta farxaddiina waaba la iloobay oo hurdada dabadeed weli hawshu waa sideedii waxyaabaha ceenkaas oo kale ah farxad laguma sheegi karo dhegaystayaal yooxanaa ayaa wuxuu inoogu sheegayaa warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda afaraad ee baalka afar boqol sagaal iyo toban ee axdiga cusub sida tan waxaannu waxyaalahan idinku soo qoraynaa si ay farxaddiinnu u buuxsanto haddaba waxyaalahaasi waxaa loo qoray inaynu nolosha ku raaxaysanno laakiin waa hab ka duwan waxa aynu raaxo u naqaanno intaynan masiixiga noqon aan adigana su'aal ku weyddiiye dhegayste miyaad leedahay haddaba farxadda ilaah waxaan rajaynayaa inaad rumaysto tahay waxaa kaloo jira midho kale oo ruuxu uu bixiyo waana midhaha ruuxa quduuska ah diin laguma helo nabad waxa keliya oo nabadda bixiya masiixa waana nabadda dhabta ah ee qofku uu yeelan karo rasuul bawlos oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran baalka laba boqol saddex iyo toddobaatan ee axdiga cusub cutubka shanaad aayadda koowaad sida tan sidaas daraaddeed innagoo xaq laynagaga dhigay rumaysad nabad baynu xagga ilaah ku haysannaa rabbigeenna ciise masiix waxaa weli harsan qaar kale oo ka mid ah midhaha ruuxa quduuska ah waxaana weeye dulqaadashada dulqaadasho waa qof samir badan oo aan isla markiiba caroonin haddaba dad badan ayaan lahayn hadiyaddan dulqaadashada anigu waxaan garanayaa inaanan dulqaad badan lahayn waxaanan taasi ka baryayaa ama aan ka dhowrayaa in ilaah uu igu caawiyo waxaa kaloo jira midhaha ruuxa quduuska ah oo waxa weeye roonaanta taasoo noqonaysa naxariista waxaa kaloo jira iyana mid kale oo waxa weeye wanaagga taasoo loola jeedo inaad naxariis lahaatid laakiin aadan jiljilicsanaan aaminnimada waxaa loola jeedaa daacadnimo haddii aad tahay mid ka mid ah carruurta ilaah waxaad leedahay mid daacad ah haddii aad guursatay waxaa lagaa doonayaa inaad aamin u ahaato reerkaaga haddii aad tahay shaqaale ayaa welibana lagaa doonayaa inaad daacad u ahaato kan shaqada ku siiyey haddii uu nin shirkado leh yahay iyo haddii kale waxaana lagaa doonayaa inaad daacad u ahaato shaqadaada haddii aad xubin ka tahay wehelnimada masiixiyiinta waa inaad daacad u ahaato kiniisadaha aad ka tirsan tahay waxaa lagaa doonayaa inaad daacad ku ahaato jagadaada iyo weliba waxa aad qabanayso waxaa soo raaca aaminnimada qabownimo laakiin loolama jeedo qabownimo sida innagu aynu u fasiranno ama jiljileeca laba nin oo dhab ahaan qaboobaa ayaa waxay kala ahaayeen nebi muuse iyo sayid ciise masiix laga yaabo inaanay inala noqonin in nebi muuse uu ahaa mid qabow markii uu ka soo degay buurta oo uu arkay in dadkii ay u soo jeesteen caabudista weeshii dahabka ahayd ee ay samaysteen markaasoo uu edab baray kuwii ka dambeeyey sida ku qoran kitaabka baxniintii cutubka laba iyo soddonaad markaana qabownimadu ma ahan jiljilaac ha yeeshee nebi muuse wuu qalbi qaboobaa haddaba sayid ciise masiix miyuu isaguna qalbi qaboobaa markii aynu eegno sidii uu u kala eriyey kuwii lacagaha ku sarrifayey macbudka qabownimada ma ahan jiljileec oo welibana laguma fasiri karo itaaldarro qabownimadu waxay ka micno tahay inaad samayso doonista ilaah oo welibana adigoo raalli ah aad u hoos keenayso doonistaada tan ilaah ugu dambayntii waxaa lagu soo gabagabeeyey midhaha ruuxa iscelin waa inaan leennahay iscelin xagga ruuxa ah waxaana loo baahan yahay in qofka masiixiga ahi uu leeyahay iscelin haddaan dib ugu noqonno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya ayaannu iminkana eegaynaa baalka saddex boqol shan iyo soddon ee axdiga cusub cutubka shanaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan kuwa ciise masiix waxay isku tallaabta ku qodbeen jidhka iyo kacsigiisa xaaraanta ah iyo damacyadiisa sharka ah su'aasha soo baxaysa ayaa waxay noqonaysaa goormo ayaa damacyada jidhka lala qodbay masiixa waxaa la doonayaa inay gartaan markii masiixu uu dhintay in damacyadii sharka lahaa oo dhammina ay la dhinteen waana in aasaaskoodu sidaasi ahaadaa waa kuwa masiixiyiinta ah waxaa kaloo rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka lixaad aayadda saddex iyo tobanaad oo leh xubnihiinnana dembiga ha u siinina sida qalabka xaqdarrada laakiin ilaah isa siiya sida idinkoo ah kuwa ka soo noolaaday kuwii dhintay xubnihiinnana ilaah u siiya sida qalabka xaqnimada mar kale ayuu leeyahay haddaba rasuul bawlos sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda saddexaad sida tan ma sidaasaad u garaad la'dihin idinkoo ruuxa ku bilaabay miyaad haatan jidhka ku dhammaynaysaan bawlos oo arrinka jidhka masiixiyiinta ka hadlaya ayaa wuxuu haddana leeyahay sidaan ku soo aragnay isla warqaddii reer galaatiya cutubka labaad aayadda labaatanaad sida tan waxaa isku tallaabta laygula qodbay masiixa laakiin weli waa noolahay aniga ma aha kan nooli laakiin masiixa ayaa igu dhex nool oo nolosha aan haatan jidhka ku dhex noolahay waxaan ku noolahay rumaysadka xagga wiilka ilaah kan i jeclaaday oo nafsaddiisa u bixiyey daraadday haddaba markii aynu u kuurgalno qidcooyinkaasi kore waxaa fikraddu ay noqonaysaa markii masiixa la qodbay in mid kasta oo masiixi ahna lala qodbay oo qofka rumaystaha ah waxaa lala xidhiidhinayaa masiixa nool guushuna ku imaan mayso loolan laakiin waxay ku imaanaysaa in masiixa laysku dhiibo hadalka qorani waxa weeye is-hooskeenidda masiixa iyadoo weliba qofku si ikhtiyaar ah uu u imaanayo mid walibana sidaas baa laga doonayaa inuu masiixa ugu yimaado haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno isla warqaddii reer galaatiya cutubka shanaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan haddii aynu ruuxa ku noolnahay aynu ruuxana ku soconno haddaba nin doktoor ah oo aqoon u leh cilmiga kitaabka ayaa wuxuu maalin ii fasiray aayaddan wuxuuna dareenkayga u weeciyey marka la leeyahay aynu ruuxana ku soconno haddaba sida aad xusuusataanba waxaa aayaddii lix iyo tobanaad ee isla cutubkan shanaad qaybteeda hore rasuul bawlos uu inagu leeyahay ruuxa ku socda oo giriig ahaan noqonaysa barabateyo laakiin aayaddan shan iyo labaatanaad socodka waxaa loo isticmaalay erey kale oo giriig ah waxaana weeye stoqomen kaasoo aasaas ahaan iyo walha ahaanba noqonaya in si quman oo habaysan loo socdo aayaddii lix iyo tobanaad waxaa layna siiyey qaynuunka socodka haatanna waxaa laynagu siinayaa aayaddan shan iyo labaatanaadi inaan baranno sida loo socdo waa sida ruuxa loogu socda eh marka aynu baranayno socodka oo aynu ilmaha nahay ayaan kolba heer u soconnaa oo waxaannu marnaa heerar kala duwan waxaana la mid ah marka aynu baranayno sida ruuxa loogu socdo waa qaab maalinba si gaar ah loo saan qaadayo si bal aan qaynuunka lagu soconayo ruuxa si gaar ahaaneed idinku sharaxo waa maxay socodka socodka waa adigoo marba hal lug qaadaya oo tan kale ka hormarinaya haddaba socodku waa kaas oo marba lug baad qaadaysaa waxaana taasu ay ka micno tahay inaad baranayso socodka markii aad yar tahay miyaa haddaba cashar aad ku qaadatay sidii aad u socon lahayd oo sidaas baad socodka ku baratay mise dugsi baad u gashay sida loo soconayo mise aqoondarsad baad ku baratay haddii aad u fiirsato carruurta marka ay socodka baranayaan waxaad arkaysaa inay mar waliba kufayaan oo ay kacayaan innagu ilmahayaga ma barno sida loo socdo haddii aynu u sharaxno sida loo socdo suuragal ma ahan oo sidaasna ma ahan sida loo socdo waxay carruurtu ku bartaan tijaabo fara badan iyo qaldaad badan sidii ay ku socon lahaayeen haddaba taasina waa habab aynu marayno markii aynu doonayno inaan ruuxa ku soconno waxaan garanayaa kuwo badan oo ka qayb galay shirar quduus ah iyo kuwa ka qayb galay shirarka lagu barto kitaabka quduuska ah waxay had iyo goorba qorayaan oo ay buuxinayaan xusuusqorka ay wataan si bal ay ku gaaraan sidii ay nolol masiixinimo oo sarraysa ugu noolaan lahaayeen ha yeeshee weli ma gaarin sidii ay ugu noolaan lahaayeen nolol masiixinimo maxaa keenay inay lahaan waayaan haddaba waxaan haddaba kugu leeyahay waa inaad barataa inaad ruuxa ku socoto taasoo aan ula jeedo waa inaad bilowdo sidii aad ruuxa ugu socon lahayd inkastoo aad kufayso oo haddana aad kacayso sidaas ayaa lagu bartaa sidii ruuxa loogu socon lahaa ee maxaad haddaba iminka u bilaabi weysay dhegaystow waxaad isku odhanaysaa maanta waxaan goostay inaan ku socdo ruuxa waxaanan taasi ugu xidhnaanayaa ruuxa quduuska ah si uu u soo saaro midhaha noloshayda masiixinimada ah ku jira waa kuwii aynu idinku soo sheegnay aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan ee cutubkan shanaad waxaana ay kala ahaayeen jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iyo iscelin waxaa laga yaabaa inaad ka fakarayso ama ay kula tahay inaadan guulaysanaynin ha yeeshee akhbaar baan ku hayaa dhegaystow waa run inaad dhacayso oo aad xanuunsanayso waana inaad isweydiisaa ilaa iyo imise goor baan dhacayaa jawaabtuna waxay noqonaysaa inaanninna garanaynin inta aad dhacayso qof waliba wuu dhacaa ama wuu guuldarraystaa markaana waa sidaasi sida aad ugu soconayso ruuxa mar waad dhacaysaa marna waad soconaysaa saaxib waxaad u baahan tahay inaad maantaba bilowdo saanqaadka oo aad barato sida ruuxa ilaah loogu socdo waxaad isku dhiibtaa ruuxa ilaah waana in isdhiibiddu si ikhtiyaar ah ay ku timaadaa maalin waliba waxaan ilaah ku idhaahdaa ilaahow maanta uma socon karo si adiga kaa farxinaysa waxaanan doonayaa inaan si adiga kaa farxisa u noolaado waxaanan garanayaa haddaba inuu jiro wakhti aanan si hagaagsan u socon karin waayo waxaannu ku noolnahay duni shar badan waxaa laga yaabaa in qof uu inacaayo innaguna aan ku xanaaqno oo aynan u muujin qabownimo ha yeeshee ma ahan inaan isdhiibno ha yeeshee ma ahan inaan isdhiibno haddii aynan ku adkaanaynin loolanka maalin waliba ina hor yaal haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka shanaad aayadda lix iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan yaynaan iskibrin oon iska xanaajin oon isxasdin waxaa rasuul bawlos uu leeyahay yaynaan iskibrin marka taasi la eegana waxaynu arkaynaa in aniga iyo adigaba aynaan noqon karin wadaaddo ilaah ilaah waa wanaagsan yahay oo wax lala simi karaana ma jiraan wuxuuna istaahilaa inaan caabudno isaga bal aynu haatan bilowno inaan soconno innagoo isaga ugu xidhan sida carruur yar yar oo kale taasina waa sida uu inaga doonayo innaga wuxuu kaloo rasuul bawlos inoogu sheegayaa aayaddan lix iyo labaatanaad inaynaan iska xanaajin oo midkeenba kan kale luqunta u gelin ma ahan inaad isku taagto walaalka amase aad xaasid noqoto waa inaynu qabka iyo faraska dheer ee aynu fuushannahay ka soo degnaa oo aynu ku soconnaa ruuxa nolosha masiixinimada ma ahan sida inaan baalal yeelanayno oon dadka oo dhan ka sara marayno oon wax walibana ay inaga hoosaynayaan waase in maalin waliba aan u soconno si aynu xiisadaha iyo dunuubta ina hor yaal aynan ugu dhicin waxaana loo baahan yahay sida nin dhul dhooba ah maraya inaan taagtaagsanno innagoo maanka ku hayna maahmaahdii soomaaliyeed ee lahayd majo dhooqo midba mar baa la bixiyaa welibana waa inaan ku xirnaanno ruuxa quduuska ah waxaa intaasi ku soo ekaanaya dhegaystayaal cutubkii shanaad waxaanan ku soo barannay casharro wax ku ool ah waxaanan aad u xiisaynayaa inaan la socdo ruuxa anigoo weliba aanay ila noqonaynin inaan baalal waaweyn leeyahay oo markii dhib uu yimaadana aan duulayo waxaase aan gartay in markii dhibaato ay timaado ay caadi tahay inaan ama dhaco ama aan ka gudbo oo welibana aannu ilaah iga tegaynin haddana ee aan si ay noqotaba aan ka gudbayo dhibaatida waxaa kaloo laynoo sheegay qaynuun wanaagsan oo ku saabsan sidaan qofka walaalka ah ee masiixiga ah ula noolaanayno maadaama aynu isku jir nahay masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin